wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wiilyaang mas-uuliyiin ku tirsan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma iyo geeka dekeda weyn ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka kala wareegeen markab sida shixnad macaawine ee taasi oo deeras labaatan iyo shan kun tan oo qamadiye gargaar kunyeelanka talgal ini la deersay shacabka soomaaliyeed ee aan iska darsoomeen daadeedka alniin oo weliba fatahaado webiyada juba iyo shabeelle iyo saameyen shixnadun gargaariyo weliba iyo deerasa labaatan iyo shan kun oo tan welibana safiirka dowlada ruushka anfadhi soomaaliya iyo jabuuti kulwareegay wasiire ku-tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma goreyntii agaasimaha guud ee hay-adda sodma cabdirashiid maxamuud xasan iyo sheegay ini gargaarkun usukooy wakhtigii lambaahanaya sidaad wada aragtaan maanta waxaan taagannahay dekedii magaalada muqdisho waxaan ku hadli doonaa magaca dowladda wasiirka arrimaha gudaha anigoo ku hadlayaa magaca guddoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin cabdulle waxaan maanta bartaan u taagannahay in aan xalfaddan daahfurka ah oo ah raashinkan qamadiga ah inaan la wareegno haddii ilaahay yidhaaho sidaan la wada soconno waddankeennu maalmihii u dambeeyey waxaa jiray arrimo aad iyo aad musiibo qaran ah oo ahayd arrimihii fatahaadaha sidaan la wada soconno dadka ay saamaysay arrimahaasi waa dad ku dhow laba milyan iyo bar kor u dhaafa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaheen dalka ruushka maadaama ayna soo gaadhsiiyeen macaawinadan wakhti aan aad iyo aad ugu baahnayn oo waddanku ugu jiro marxalad aad iyo aad u adag wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi iyo kuma hadnagay deeqdila adeersi soomaaliya runtii maantay sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shixnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya israa'iil waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalad adiga ka jirto inay gargaar labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa shan boqol oo kun oo kiish oo min konton kilogaraama yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo boqol kun dad ku dhow ay dhinteen boqol qofood oo muwaadiniina ugu dambeyntii wasiirka dekedo soomaaliya cabdulaahi ilkajiir iyo ku hadalay dhibaatadiiu haysata dadka fatahadda saameeya wusoona dalka ruushka ku codsaday ini gurmad kaliyo deersiyan dadka fatahadaiyo saameeyana
dadka fatahaaddu waxyeelaysay waxay u baahan yihin wax fara badan dab ay ku karsadaan ma haystaan weel ay wax ku karsadaan ma haystaan qabadida haddii loo geeyo xataa waxa weeye dhifikad bay ku tahay inay karsadaaduna oo cunaan raashiya waa dal weyn waa suber bawer waxaan uga baahannahay wax weeye intaa wax ka badan baan uga baahannahay oo weliba degdega safiirkana aanu sii farayno aanu leenahay muxuu ahaa qabandidii waa noo taallaa ahla wasaalan hadda in la shiido iyo in la baceeyo iyo in bay naga rabtaa wayna wakhti qaadanaysaa si loo gaadhsiiyo dadkii dhaqso waxaannu ku dadaalaynaa inaannu intii tamarteeda addaallo laakiin next timeka waxaan rabnaa iyadoo bacaysan iyada oo ku jirta bahalkii iyo wixii kale la socday oo ay ka mid yihiin nuutrishinka carruurta muxuaa raashinka qallalan raashinka bahalkii inayna soo gaadhsiiyaan gargaarkun weliba iswalwiinku tara doone baahiyo hadda ku jara qaybo ku mid ee dalka xilli khasaaro kulaladii roobabka deertiuseedan korriya